bismillahirrahmanirrahim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu akhyaaraya miinfayla ka dhowaada warkaha miignama idaacadda warsana qodobada waliba ku mid ahaa aabusokoro gudoomiyaha raabta degmada baydhabo ayaa weliba ayaa ku hadalaya dilalkii kulyaan gaalka ayaa degmada matabaan ee gobolka hiiraan oo la dhexdhikay lama mashruuc gudoomiyaha degmada hudur owsu ku hadalaya xaalada guud ee degmadaasi ayaa ururayo aan baarayaan tilaabadii iyo qaadii somalilan somalilan oo yaan ilbaabayaan laabtii lama harumood oo t v e abwaansan gub oo suugeega amooday israsaaseen ku dhiiray hargeysa iyo weliba khasaaro ku dhalatay khilaafa dhexgalay gudoomiyaha baarlamaanka ee hirshabeelle golihii deegaanka deegaano ku tirsan ah puntland oo dhammaantiyo iscasilan ah akhbaaraadka binaanka raadiyaha warsan sinhaytona waliba ku mid aha kenya oo yeebeenidii intii udalka eboolo ku jara dalshe
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hamiignimo dhugun sidiyaala talaado bahaytu arbacaniya hahooyda hayta taariikhdana yeeta tumongi siyeedka bililiyaad ee juun sanadka labada kun iyo toban sagaalka anasay waliba ayu hayana qodobadii warakaan hamiignama hatana ka dhowaada isagiiyo faah-faahsan waana sina soo sii doona haddii ilahayara anoo maxamuud cali cabdulaahi gaabsha ee dhaniga sanaadana waliba fadhiya saaxiibka abdinaasir axmed mayow waynoda kabilaawno haabuso koro gudoomiyahan raabtee degmada baydhabo ayaa weliba ayaa ku hadalaya dilalkii ku dhiyan gaalka ayaa hanqaabta ku nool magaalada baydhabo ayaa shirjira ay dishalaydkii kaga wadan guda magaalada baydhabo yaa weliba hadal joon badna inta shirkalaka guda jaray dadkii badna oo laka dhamaayo magaalada gaalkaayo ee maamulka galmudug hataba gudoomiyaha hanraabta ee degmada baydhabo abusokor cali markii shirakaha dhammaaday yaa la hadalay idaacada warsan yaa weliba yaa ku hadalaya shiraka jaraa'id iyo weliba walayoon ku hadlayaan shirakaasaydi walibana yaa taasiyan dirtaya dhammaan bulshada reer koonfur galbeed meel walba iyo rooganga
oo usahalonku hadalhayo dhibaatadii dhanjeeshada dhalinyarada koonfur galbeed sandarati lankajeeshada galmudug iyo gaalkaayo marka wali ku hadalaanay dhibaatada meelo taalla iyo meelkaasi arxan darada ee dadka landili madakood wali taasiyan diraanay dhammaan shacabka koonfur galbeed meel walba iyo roogaan wali lahayna ina lillahi wa ina ilayhi raajicuun ilaahay naxariista dhalinyarada garanta ku xaq daran iyo dili oo meelkaay siyodo oo shaqaan bahayn meelkaay shaqaysaasho dalko kale aan seedan
dhiniga kale dahaabusa korayeedo hadalje sii wadata yo weliba ayaa ku hadalaase intiiyo oon la xiriirna hanraabta ka noola maamulka galmudug welibana yaa sheegdaya sababtii oon la xiriiri waayana
maamulka galmudug haweenka kanoora ma laxariir sababtooda la xiriiri waaynin sheegana maamulka galmudug haweenka kanoora wali meelarays labaatan afarta saac oo una hataa dhaafni idaacadoomis meelarays facebookada ku ereena wali roogana dasandhaladi galmudug degmada baydhabo kanoolan ganacsatee hanta muguuraan ele haddii ishin dadnimo korkinka jasa dadkaashayki gacantiin gurka dhaalaya eheen saasdartiya maybaan dhikamaasayni dadin surun nabadsalow iyo onhayna dadka masaakinta dalka kikan dhatiska noola ma dhibaatayaan dhibaatadan shaksi jeesadaini lah masaakin ee dalka dhatiska noola oo masaakinna muslanta rooga geeka ogeynanu ku itaal badan itaal badanaantaan dartiya unan dhibaatayna madhiyaasha hadalkan gudoomiyahan raabta degmada baydhabo yaa weliba usokooyaya hilo iyo dalan hadal haya dhaadadii naxadinta badan ay taa ku dheedi magaalada gaalkaayo ee maamulka galmuduga dhinagan iyo weliba somalilan ayaan bahaanay akhyaaree wararkan oo deeraha iyo magaalada hargeysa ayaa weliba oo sheegahayana inta ciidamo ku tirsan booliska somalilan hiraabti ilbaabka iyo han hiranga lama t v oo shalay horyaal iyo weliba eryal ooyo haruunka la hayan magaalada hargeysa markan likahiri haruumawan tviyada iyo weliba laka sheegaya intuusa kubahi wasaaradda warfaafinta ee somalilan islamarkaasaytana laka sheegay intii qorshagai la ogolaaday ee lamadaasaytii t v ka shaqeeyayanga sababta ku dambeyti arrintan yaa laka sheegay intii wasaaradda warfaafinta ee somalilan tiifidan yaa ka eedaytay intii farayo la galan ah arrimo ku saabsan ah ciidamada osha duwan ee maamulka somalilan sidoo kale wararkii walibaantaasaytiga ka darahayana intii mas-uuliyiinta xarumo tiifiyada horyaal iyo weliba eryal ee magaalada hargeysa naniskuweri xarunta c i d da ee magaalada hargeysa si kastaba qaar kumada weerayaalka madaxa banaawoog howlgalowa magaalada hargeysa iyo weliba guud ahaanba somalilan yo ciidan ambaaray tallaabadan hiraabta ilbaabalankhiri xarumo tiifiyada horyaal iyo weliba eryal ayoo keliya magaalada hargeysa ururka saafiyiinta somalilan ee soolja iyo weliba yooniyo ciidan ambaarayana tallaabadan somalilan hiraabtiya ka hirta lamadan t v oshale horyaal t v iyo weliba eryala anasaytii oo ciidamada booliska hiraabtiyo la wareegan harumasho hargeysa waana ka amranga intii oon shaqeeyo korna ururka soolja weliba tallaabadan yo aragayana intii yeeta tooshare dore xukuumadda somalilanna iyo ka tiragali inti si sharciga balmarsana iyo ilbaabka yoonka hiiraan hay-adoon warbaahineed iyo weliba saafiyiintay ka howlgalayaan lamadaasi t t v tillaabadan xukuumadan somalilan oya ka hirtay lamadan t v iyo weliba yanagadaas tiisadahaad oya muddada hilka yahayta iyo ka hirta hay-ado warbaahineed eyadoon yanagadaas dhacdadii labaatanaad ee sanadkan gudaashay iyo la fiirsata wariyaalka islamarkaasaytan iyo ka hirta hay-ado warbaahineed iyo sidoo kale laka aray warkaha kubahi ururka suufiyiinta ee solja gudoomiyaha degmada hudure weliba uusu ku hadlaya xaalada guud ee degmadaasiya gudoomiyaha degmada hudur ee caasimadda bokool ayaa weliba isu ku warbeeyay xaalada guud ee degmada sayti muse oona dhiniga kaleed isu ku hadlay amniga iyo sheegay intii amniga hataa iyo ciidan faylata boqolkiiba boqol iyo liskala ay kora atibaka gudoomiyaha hiluusu la hadlaa idaacadda warsan ee baydhaba iyo weliba uusu eraya alxamdulilah iyada ninka faylay waa hudur xarunta gobolka bokool alxamdulilah waa tikada ma garan walaa guud oo soomaalida baa haysato wishi walkaa kisaarada mahayso iyadan faylan alxamdulilah xaalad amniga waliba kisaarada una ilaahay mahad isku leeha boqolkiiba boqolani meelo badan ku faylana dawliyadahayna noo kayo alxamdulilah waa lagama ku jiran nimanka nabadiidka ley wala dhawaatay weli doonata kolley waaba walaa tabara isku reebo hayna alxamdulilah magaaladaas xarunta gobolka iyadan kafaylay nabadgeyada ku jirta alxamdulilah dhinaga kaleda gudoomiyaha weliba subaaq andeeye dhammaan wasaarado caafimaadka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee maamulka koonfur galbeed dhinaga kaleda weliba subaaq andirey bulshada ku noola degmada weliba nusun sheegaya intii oo la sheegayaan ciidamada waa nusu sheegay intii markaasiyadii walwalba la helo korasada caafimaadka iyo weliba walbarashada waa ku marlamaad gudoomiyaha iluu subaaq usoo diraaye
خاصة جهود قومك في القصة شعبك أمام صوماليا خاصة قبل قومك خاصة قبل بقول فرق باقي النجم في إشكال محلم نمكن نبديك سغيابا حتى نبديك بسغيابا والعظمال مجرعان والبرشة مجرعان الدين مجرعان والمرأة مجرعان نمكن عقبت كان نمكن نبديك سغيابا نقول أجي أي أجي على شنعي سكان وسكان كروه سكتوسا وسكتسري ودفاعنا لاينا أي أي شنعي لأنه نمكن أدوك تبكيد أركبه بربلو أو سغيابا ينكباقين مركز كباد وعلى ومرأة مجرعان نمكن نبديك سغيابا ينكباقين عندها نبقين waliba geeka magaalada aada sababa ee caasimada dalka etoobiya hiraabtoonka amudaya ilaahana hareysa abwaan maxamuud cabdulaahi iise olanka saaisan guba kaasayti oosu ku mid tahay abwaaniinta sida eedka lanka kasow dhulka soomaalida abwaankiya waliba meelasayta linjeyaya arrimo caafimaada kureeda hanuun muddo usu haya haabahaatoo hiraabto meelasayta usu ka amooday siduusu hageeji abwaan hirsi dhuukh maxamed uusu ku mid ah golo abwaaniinta soomaaliyeed oo surooga magaalada muqdisho ilaang nahareysa abwaan maxamuud cabdulaahi iise sangub weliba usu kumitaayaya abwaaninta hobolada waaberi welibana uso suubiya iyo ruwaayada iyo weliba heese badana welibana usu kumitahay abwaaninta sida eedka dhanka kasow dhulka soomaalida abwaan maxamuud cabdulaahi iise sangub yaa sanadkii kun sagaal boqol afartii afartii ka dhaladay baadida magaalada dhagaxbuur ee ismaamulka soomaalida etoobiya welibana fankusa kabiira yaraantiisa us-oonha ku bilaawi ciyaaro hidaha iyo dhaqanka iyo weliba dhaantada welibana sidoo kale usu hayaya qofa saarow gabayada lam askari oo kubadda tirsan ciidamada somalilan hiraabto weliba askara saasayana xaafada maxamed muugi oo ku tirsan magaalada hargeysa welibana israsaasiinta saytiye sababtay intikokumada askartii uso amuudo wararka ayaa weliba sheegahayaan inti lamadan askari oo iska haysdana dholka hukuumadda iyo siidi ciidamada usookiyaala meelandhowa xarunta hanaanada tiibeyda ee xaafada maxamed mooge ee magaalada hargeysa kureeda marki dhulka saytiyo iska gobsadana kookumada askarta dagaalamaasi iyo magaashii weliba laaka koobaya ina iyo weliba usan amuuday dhaawaqii hakudeeri rasaasti iyo iskirdana ise iyo weliba askarigii kaleed oo dagaalamaaye askarigan dilka jeysadiya weliba usuna maqaashii laaka koobaya da-yar ah welibana usu ku tabayo meelisu ka dilay askarigii kaleeta ayoo kubada tirsanayana ciidamada booliska ee somaalilana sidayoo sheegana wariyaal rooga magaalada hargeysa laamo amniga iyo weliba saraakiil ciidamada somalilan ee magaalada hargeysa ayaa weli han ku hadalna askarta iskarasaasaytee magaalada hargeysa ayaa sababtay kookumada askartaasayti oo isu amuuday welibana geeka eedan hadal haya shacabka ka nool magaalada hargeysa degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyo weliba la dhexdhikaya lama mashuro waryaegan bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkun miilaanin ku diri degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa laga dhagax dhigay laba mashruuc waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo qaar ka mid ah shacabka ku nool degmada matabaan ee gobolka hiiraan qaarkood ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan cid kasta oo doonaysa horumarka degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyadoon ku ganacsan jirnay meelo bannaana haddana aan helayno suuq degmada oo naloo dhisayo wuxuu ku bedeli doonaa wax aad iyo aad u weyn ganacsiga magaalada hoosuu ahay waxaan rajaynaynaa inuu korna u kabco markii naloo dhiso suuq kala xihan xagga xoolaha midkii lagu gadi lahay xagga firshooyinka xagga qudaarta xagga hilibka waxaan rajeynaynaa magaalada dhaqdhaqaaq aad u badan inuu kusoo biiri doono waxqabadkan annagaa doorannay bulshada matabaanaa dooratay suuqu markii la fiiriyo degmada matabaan horumarkeeda qaybo badan uu ka yahay magaalo aan suuq lahaynu magaalo maahan waxaan tabanaynayoo ugu culslaayay ka mid aheed hadday marka qolo wax noo qabatay ay noo keentay waa ku faraxsannahay waan soo dhowaynaynaa wuxuu wax ka qaban doonaa insha allah ilayska ama soolarkaasi bilicda magaalada sida ganacsiga amniga arrimaha bulshada ay ugu horeyso kubadda cagta sidoo kale waxaan u mahad celinayaa si gaar ah waxaan u mahad celinayaa dowlad goboleedka hirshabeelle markaan codsanay in maarata shayga ugu maarata ugu horeeya uu noo noqdo iftiinkaas ilayska ilayskaas aan u baahanay oo ilmihii wax akhriso waayeen oo annagii aan waxgada weyno gobolka markuu dhac meel walba la xirayo oo amnigii khatar ku jiro ayaan doonanay commuuniti ahaan in aan iskugu tagno awooddana saarno solar systemka markaas ayay noo suuro gashay in aan helno wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka hirshabelle cabdiraxmaan cabdi iidow oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in mashaariic kale ay ka fuli doonaan degmada matabaan ee gobolka hiiraan runtii mashaariic badan ayaan rajaynaynaa insha allah in la dhagax dhigi doono oo ugu horeeya iskuulladii xarumihii caafimaadka iyo qaybo kaloo kala duwan biidnillaahi alkariim ayagana waan rajaynaynaa annagana ka wasaarad ahaan howlaha gudihi guryeynta dowlad goboleedka hirshabelle habeen iyo maalin waxaan u taagnaan doonnaa hadduu ilaah yidhaahdo in ay matabaan ka dabatag degmooyinka mashaariicdaas kala duwanoo runtii ka socota degmooyinkana waxaan rajaynaynaa insha allah inaan ayadana qaybta ay ku lahayd runtii matabaan ka qaadan doonta madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa dardaaran u jeediyey dadka ku nool degmada matabaan ee gobolka hiiraan waxaan leenahay marka horumarkaas gacmo furan sida aad ugu gogasheen haddeerba u soo dhowayseen ilaa uu ka gaaray yoolka ugu dambeeya in gacmihiinnu sidaas ay ahaadaanay u goglanaadaan degmada tan maadaama ay tahay degmo qadiimi ah oo degmooyinka ugu horreeyey soomaaliya ay ka mid tahay waa inay noqotaa degmada haddana horumarka ugu horraysa bashiir cabdulcusmaan idaacadda warsan bardwanaag eedyadaamahasanta bashiira khilaaf cusub oo dhehaya gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka hirshabeelle iyo weliba gudoomiye ku-higeenka lamaada yaqooyi kureeda markii gudoomiye cusmaan bare usu baarlamaanka usufasa usugili islamarkaasaytana usoo hiri kulamada baarlamaanka haabahata tillaabadaasiita weliba korkooyaya gudoomiye ku-higeenka lamaad ee baarlamaanka hirshabeelle anaba ahmed iisan yeedoonyo sheegdi intii hirmowga kulamadaasiita baarlamaanka useeye koo sharci dore e shirajara ay do-ya ka qabatay magaalada jowhar iyo weliba ay sheegday intii qof sukumo gongo gudo gobolada baarlamaanka soon hiri korna kulamada islamarkaasaytina loonku baahinyi intuusoo haadara kulamada waliba hadaljeentaasaytia ka dartaya intii gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cusmaan bare maxamed use loonku baahinyi intius riitanka nagada magaalada jowhara hilo baarlamaanka usoon kologna walkubadan ilaa saddex bilooda waliba inta badanba is-asilaya golihii deegaanka ee degmada burtiinle ee gobolka nugaala ee maamulka puntland kureeda maraki shalayti kulonyo weeldanga lakahorkooyo mooshinga walibana hildhibaanada golo deegaanka iyo ku koobanayana ilaa labaatan iyo saddex mudana tumoili hubnood oo kumid a golo deegaanka degmada burtiinle yaa is-asilan welibana mooshinka lukushanaya gudoomiyigii degmada burtiinle maxamed maxamuud ahmed kureeda marke hildhibaanada golo deegaanka iyo ka eedayana inti hilashan gudadahayna xeerkan golayaalka deegaanka puntland iyo waliba gabana hadiise dimeelod lama kumida iyo is-asilanga sidaasaytilka shaldirowa dhammaan golo deegaanka islamarkaasaytina muddo afartan shan maalmoode laaka dhisa doona golo cusuba haddii meelasayti ku bahanga golo deegaanka inka dambeyntii mas-uuliyiinta wasaaradda arrimo gudo puntland iyo waliba yaatiya roogda degmada burtiinle yeedaoona sugahaya intii oo dhisanga golo deegaana oo cusuba weli warkeemiina meeka guda jarna khiyaara idaacadda warsan ee baydhabo iyo singaqooyahaya warkano maxamuud eesin lasoo siihaya kenyana waliba ayaa aqeejida intii kiiska loonkushakiisnaayay udurka eboola baaritaana iyo kasuubidi waana laka ogaaday intii dalshaan ku jarna udurka hilo wadamada uganda iyo weliba konga la ta'aalahaya cudurkaasaytii halista ee wasiirka caafimaadka ee kenya ya sheegay intii kenya hatia hurkueta cudurka eboola balse ayaan ku yaraysta doogna halista cudurkaasaytii oo sukahayo wadamada gobolada kaleda gobolka karajo ee usukuyiga dhiniga ugandha ayaa horaantay toddobaadkan weliba laga argaya kiis loongushakiisinye astaanta cudurka eboola balse baaritaana yaa laka haqiijiyay intiya jarta haweenay soddon lisana jar e oo lan la hariirna cudurkaasayti warkeemingna madhugunsidyaalaysin kula sooteen idaacadda warsan ee baydhabo hirlagoontaninka dhonye warkaya weliba saare waanasinla soo siyaayey anu maxamuud ali cabdulaahi dhugunsudyaala dhanaga sanaadan cabdinaasara iyo ninfidhintii warkun warlamada reedon kulamaan waliba sinku tabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu hamiin fayla akhyaaray